wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa deeq gargaar ah oo ka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan gaarsiisay 800 oo qoys oo ku nool deegaanada waqooyiga kismaayo gaar ahaan dalcadda luqluq iyo deegaanka istanbul mucaawinadan oo isugu jirta bur bariis sonkor iyo saliid ayaa loogu talagalay bisha barakeysan ee rabadaan waxaana wasaaradda ka garabsiiyey hay-adda bisha cas ee dalka qatar agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa ka warbixiyey deeqda gargaarka ah ee la gaarsiiyey qoysaska marakacayaasha ah runtii maanta farxad bay noo tahay in aan goobjoog anuu ka hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda jubbaland inaan goobjoog ka ahaado halkana aan ka qiro qaybtii ugu horreysay raashin caawimaad ah oo inoogu deeqday bisha cas ee dowladda qatar qoysas gaaraya ilaa laba kun oo qoys siddeed boqol ee ugu horreysay inaan maanta qaybtii koowaad aan bixinay oo aan u qaybinay siddeed boqol oo qoys oo degan eriyada luglow iyo qaamqaam oo runtii ku nool dad aada u fara badan oo barakacyaal aan ognahay oo kuwa ugu dambeeya soo barakiciyeen daadadkii waxaan halkan ka xusayaa in ay hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga ee dowladda jubbaland ay soo diiwaangelisay dhammaan barakacyaasha oo ayagana aan uga mahad celinayo waxaa kaloo nagala qayb qaday degmada dowladda hoose ee degmada kismaayo oo runtii ayagana noo fududeeyey runtii shaqooyinka qaar aan meeshan ka qabanay waxaan kaloo u mahad celinayaa ciidamada amniga noocyadooda kala duwan ayagoo noo suurtageliyey in maanta si nabadgelyo ah raashinkan qoysaskaa danyarta ay u gaaraan runtii waan nooga wad celinaya walaalaheen bisha cas ee qatar uu hogaaminaya maanta madaxii mashaariicda hay-adda master docor cabdifataax alamiin oo baryaha nala joogay runtii wafdi ballaarana uu hogaaminayo uu ka mid yahay madaxa howlgelinta iyo sidoo kaleeto kii farsamada oo runtii u imaaday inay hubsadaan raashinkan inay gaareen dadkii loogu talagalay waxaa muhiima oo meesha inaan ka xusno u baahan in raashinkan uusan ahayn raashin hal shay keliya ka kooban uu ka kooban yahay dhammaan noocyadiisa kala duwan ee raashinka ku jiro briiskii oo shan iyo labaatan kiilo uu ku jiro burkii oo shan iyo labaatan kiilo sonkor toban kiilo daasadda caanaha saliiddii iyo ma garanaysaa iyo timirtii ee isla socota oo runtii ayadoo lagu jiro bishii fadliga badneed ee bishii ramadaan ee dadku aad ugu baahan yihiin caawimaanta noocan kaleete runtii waan uga mahad celinayaa